webbug ogaal ee warnunlan ku aragaanay xaqiiqada ku warramow adduunka afartiis geysa akhbaar walaayfadhiya idaal news ku xaqiiqsay dantii horumarka bulshada kanka dadaala wa aan ku dayto degdeg ka booqoy websayte-ka idaala news com webka wararka xiiso leh iyo walidhii dhabtyo adu ku helaasu idaala news com websayt inayneen badanayna dhexdhexaade idaala news com warar ingiriisi af soomaalilah kinka bandhikow idaala news com warwareed ha ku aragta idaala news com umadahoodan laseeta ete maama emayka eraa booqoy idaala news com
aniga doorashadayda dee dabcan aniga isma xukumi karo dadka soomaaliyeed ay xukumi doono iyo baarlamaanka imaan doono laakiin rajo badanaan ka qabaa dadka soomaaliyeed fursad kale maadaama aan aaminsanahay wax fiican inaan dalka usoo qabtay fursad kale in la isiisii doono oon wax kaloo fiican aan ugu sii qaban doono aan aaminsanahay dadkuna ay kalsoonidaas igu qabaan waxaan rabaa horta dee saadaasha mustaqbalka waa dhib badan tahay midda kale dadka soomaaliyeed kulligood waa dad muxtarimiin ah waa dad inay xilka qabtaan mudan xaqna u leh inay qabtaanoo muwaadiniin weliba dad badan oo qualified oo u leh awood inay mas-uuliyadda qabtaanaa ku jira laakiin saadaash waa dhib badan tahay dad badani ma saadaalinayn aniga inaan madaxweyne noqonayo laba kun iyo labayo tobank lama saadaalinayn maantana anigu hadda inaan ka hor dhacon iraado hebelna ma noqonayo hebelna ma noqonayo ma doonaya laakiin waxaan rabaa inaan sheego anugu inaan mar kale inaan madax xilka qabta inaan rabo una taaganahay dadka soomaaliyeedna waa siyaasiyiinta soomaaliyeed ee sidaasoo kale doonaysana waa soo dhaweynayaa meeshii aan shala joogay joogaan marka aad iyo aad ha soo dhawaadaanaan leeyahay dadka soomaaliyeedna ha loo daayo in ay go-aan